welina waxaad degeysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a magaalada washington ayay si toos idinkaga imaaneysaa haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka toddobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ah xuseen cabdikariin axmed oo gindhish loo yaqaano oo ah la taliyaha gaarka ah ee arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha soomaaliya waxaannu barnaamijka ku jeexjeexi doonnaa xaaladda dhaqaalaha dalka soomaaliya haatan uu marayo mudane ku soo dhowow barnaamijka bal warbixin kooban naga sii marka hore xaaladda dhaqaalaha soomaaliya iyo heerka hadda uu marayo walaal waa macsan tahay waa su-aal aada wanaagsan haddii aan kaaga warramo guud ahaan markii ay dhalatay dowladdan ay hogaamiyeen madaxweyne farmaajo iyo prime minister xasan khayre waxaan dalka nimid bilowgii labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxa ay dowladda barnaamij ahaan u samaysatay dhowr tiir oo xoog leh oo ay u baahan tahay inay wax ka qabato waa ay ugu horeeyeen tiirka dhinaca ammaanka ama security waxa la yidhaahdo iyo dhinaca dhaqaalaha labada ugu horeeya ugu waaweyn ahay si aan waxba raban anigu waxaan ka mid ahay tiimka loo xisaaray dhinaca dhaqaalaha iyo finansiga waxa la yidhahda public finance management iyo guud ahaan over all in waddankeena aan ku soo rino tug dhaqaale oo tusi karta wadamada dadka soomaaliyeed meelkasta ay joogaan iyo adduunkaba in aan ay diyaar nahay oo aan waxa aan qabanayno ama waxa aan ballan qaadno ay run naga yihiin wixii ugu horeeyey oo aan samaynay dalkan sida aad la og tahay dhibaatooyin dhaqaalo badanaa soo maray wadan dowladdiisu burburtay ayuu ahaa wadan dayn badan lagu leeyahay oo ilaa lix bilyan oo dollar in ku dhow dayna lagu leeyahay oo haddii aad daad credit ku jirto aad og tahay inaan maaragtay marna aan credit aadan heli karin qola kale aan wax ku daymin karin marka qorshaha aan deganay ayaa ahaay inaan dhinacaas dhaqaalaha aada wax uga qabano marka arrimaha aan xoogga saar markaan xoogga saarnay immediately waxay ahayd marka ugu horeysa in aan dakhliga dowladda soo gala u qaadno oo haddii aad fiiriso laba kun iyo lix iyo tobankii dakhliga dhan oo dowladda soo gala oo internalka gudaha kasoo gala kama hadlayo wax dibad laga yimaado waxa uu ahaa boqol iyo toban milyan oo doolar oo kenya markii aan two thousand seventeen waxaa simiday ilaa boqol iyo afartii toddobo inaan geynay oo halkaas aan ka samaynay increase aada u weyn two thousand eighteen ama labada toban labada kun iyo sideed iyo tobanka ilaa boqol iyo lixdan kun aan boqol iyo lixdan milyan aan gaarsiinay sanadkaana projectionkeena uu yahay welina ay si fiican ku socoto ilaa boqol iyo sagaashan iyo laba milyan oo inteed ka soo saarteen marka dhaqaalahaas halkuu ka yimid walaal kanugu weyn oo aan ka soo saarnay waxay tahay sideedaba sida loo aruuriyo dakhliga ayaa ahayd mid aada u firirsan oo aanay hamaan fiican aan lahayn oo ilaa lix iyo labaatan agency oo qaarkood private yihiin ay dakhliga mid walba gooni u qaadi jirtay oo wixii ay markaas hesho ama dowladda u keeni jirtay ama siyaabo kale ay dadku qarashka qarashka ku baxa bixiso wixii soo hara ay keeni jirtay waxaan samaynay waxa la yidhaahdo single treasury account sida adduunya u dhaqanto waa finansiga ayadoo dhaqanto in hal account oo dowladdu leeyahay wixii dakhligahoo dhan lagu soo shugo oo ay hay-ad private ah ama ama public ah oo gooni lacagu qaata aanay jirin lacagtaasu hal account soo dhacda badankeed waa canshuuraha marka soo maha inteeda badan waa canshuuraha ama si sina laga qaado hadda baabuurta oo kale trmistalaalaha waxa la yidhaahdo ama waxaa laga qaadaa baasaboorka lacagta la qaado marka dhaqaalahaas dhaqaalahaas oo dhan marka magaalada muqdisho buu ku kooban yahay sida aan hadalkaada ka dareemayo ama canshuur ha noqoto ama fiiga kale ha noqdo ha lacagtaas waxay inta badan ka timaadaa canshuurahaas aan kuu sheego ilaa lix iyo labaatan meelood oo kala duwan ka imaanayo hal maalgeyni iyo dekeda iyo aeroboortada muqdisho laakiin dakhliga kasoo gala gobolada ama ama regional stateska waxa la yidhahdo oo hadda boosaaso iyo kismaayo iyo kasoo gala ayay goboladaasa isticmaala weli ma aanaan gaarin heer aan maaragtay centralize garayno laakiin hawshaas aadan ugu soconaa oo aan rabnaa inaan dowlad goboleedyada wixii federaala canshuura federaalka way hal meel la ogyahay haddii sida siday ku baxayaan iyo cidda isticmaalaysa waa guni laakiin shanki waa isna laga dhigay laakiin lacagta aan kuu sheegay waxay ahayd midda ka imaanaysa dekeda eeraboortada iyo canshuuro kale oo federaal ah oo gobolkan regional banaadir laga aruriyo maxaa hadda aad filaysaan maadaama aad sheegtay in dakhligii aad sare u qaadeen oo canshuurtii gobolka banaadir laga qaadayey iyo fiigii agagaarka dowladdu ay ka taliso ka soo xaroonayay uu sare u kacay maxaad filaysaan oo tallaabo ah oo idinku xiga walaal markii ay arrintaas la faritaadgareeyo oo hay-adaha adduunyadu ay kaa codsadaan inaad revenugaaga kor u qaado aad tusto trend ilaa saddex sano socday oo kor u kacay bilowgii sanadkan hadda lasoo dhaafay ayay markii aan washington tagnay imfka iyo aan la yaalnay world bank sanadka sanadkan hadda socda bilowgiisi ayay noo ogolaadeen inay na siiyaan muxuu ahay incentive inay diidaan waa kuwa boqol iyo labaatan milyan ay na siisay european community world bankna sina boqol milyan oo kalena siiyey oo direct bada support ah oo lagu caawinayo afnada marka lacagtaamadayn ma dayn bay ahayd mase deeq lacagtaasu waxay ahayd daaq loo siiyey dadka soomaaliyeed inay ku kabaan budgetkooda ay ku kabaan saddexda sano oo markaas hartay oo dawladda waktigeedi inta u dhimana oo loo kala qaybiyey taasoo inteeda badan lagu kabaayay miisaaniyadda gudaha iyo tan gobolada ama regional stateska oo hadda lacagta european ka timid oo kale ilaa boqolkiiba toddobaatan maxay ahayd lacag loogu talagalay qamiisa dowladeenu ay go-aan ku gaartay in la siiyo gobolada oo ayaga laga laga kaalmeeyo si ay budgetkooda maaragtay kharashku aan maadaama aad sheegtay in dakhligii dowladda aad sare u qaadeen canshuurtii la aruurinayey iyo fiigii laga qaadayey adeegyada kala duwan oo ay dadka muwaadiniinta ahi dowladda usoo doontaan uu sare u kacay qofka muwaadinkaa wuxuu filayaa haddii la yidhi canshuur baa lagaa qaaday canshuurtii lagaa qaadayna sare bay u kacday oo dakhli fiican baa dowladda gelisay adeeg dowladda ka soo laabta wuu filayaa maxaa taa beddelkeeda iska beddelay marka adeeggii ay dowladdu bulshada u haysay maxaa ku soo kordhay walaalow moor oo horta dakhligii ou kordho moor ay servicekii waxyaalihii looga baahnay dowlad inay gudbiso la rabo in la gudbiyo oo wax laga taro dhinaca wa waxbarashada wax laga taro caafimaadka wax laga taro oo dhaqaalahaas hadda aan ka helnay adduunyada aan ka helnay meelihii ugu horeeyey oo incentiveka la yiri service delivery ha loo bilaabo waa wasaaradda caafimaadka iyo tan waxbarashada labadaasaa loogu hormariyey in iskuuladii iyo manaahiishtii iyo maaragtay primary schoolkii tartiib ay dowladda ulawasiiye caafimaadka sidoo kale iyana la rabo in isbitaaladii serviceka sameynaaye ee marka hore n g o ay ay wadi jireen ay dowladdu bilaawday inay service sameyso waayahay arrimaha deynta iyo waan u iman doonaa ee dhegaystayaasha baa qadka nagula soo xiriiraya oo aan fursad siinaya marka dhegaystaha ugu horeeya baan u baaqayaa fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna waxaad u gudubtaa su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha magacayga waa farxaan bashiir cali ciiro oo jooga magaalada muqdisho su-aashaan weydiinayo mas-uulka waxa weeyaan i m f waxay sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu kordhay sida qoraalka kusoo sheegteen soomaaliya waxaa ka jira caqabado badan oo ah xagga dhaqaalaha ganacsatada soomaaliyeed oo kale hadda marka loo yimaado ganacsatada soomaaliyeed waxay dhibaato ku qabaan markii dowladda canshuur ka qaado alaabtooda la soo degaan haddana alaabtooda waxaa sii canshuura al-shabaab taas waa su-aasha koowaad midda labaad maadaama dawladdu ay mas-uulka tahay bulshada maxaa sababay in al-shabaab ay ogaadeen dadkan ganacsatada ah alaabtii kala sadegayaan dekeda sideebay ku helaan informationka ay ku canshuurayaan waa mahadsantihin walaalow maxaa arrintaasu waa arrin intelligency ku saabsan in la ogaado meelaha informationadas ay ka jiraan laakiin arrintan canshuurta ku saabsan hadi dawladdu wax badanna waa ay ka shaqaysaa oo nabadgelida way ka shaqaysaa muxuu ahay dadka sagaarkooda way ka shaqaysaa nabadgelyada xolahooda inay maaragtay naftooda iyo maalkooda laakiin marmar waxa way dhacayaan adduunyada dhanaa saas ah oo wadamadan hadda dagaalada ay ka socdaan oo islaamiyiinta ay dagaal ka wadaan afghanistan iyo suuriya iyo soomaaliya ay arrimahooda ay hiiju yihiin marka dawladdu waa ayla daaladhacee arrimahaas nabadgelyada laakiin kan ku saabsan canshuuraha kale waa ay qaadaan dibadkaas odayaasha nabaadiinta aad sheegtay waxa waaye dawladdii qof iyadu volunteer garaynaysa inay iyadu wixii dhiibto oo iyadu maaragtay meelo looga yeero tagto oo nafteeda ubaqaysa waa laga yaabaa inay waxaasoo kale ku dhaqaaqay laakiin atleast dawladdu waxa ay samaynaysa waxaa waaye qofkan canshuuruhu wixii ay loogu qabto wixii laga soo qaaday ayaga in wax loogu qabto oo ay ay arkaan dadku ay arkaan wixii lasoo qaaday inaanay gacan kale ku dhacayn inaan qof kale si kale u isticmaalayn ee adliiski ciidankooda iyo maamulkooda iyo macalimiintooda iyo dibadkooda iyo looga shaqeynayo dawladda markay taas oo ammaanada aan adkayn ammaanadaas ayaa important midaan kale oo daba taal hadda waxay ila tahay muxuu ahay arrimo security ku saabsan ragga security si fiicana u baahna inay aada uga hadlaan laakiin ma garan karo sida muxuu ahay qof alaab soo rartay haddii arrintaasi ay jirto si fudud loogu heli karo dadka waxaan wax kun ku jiro waaye haddii ay jirtana waa arrin u baahan arrimaha security iyo bolisku inay baaraan oo ay ogaadaan liiggaasi meesha ka yimi ama meeshaas warkaasi meesha u ka bax waaya dhegaystaha kale baan qadka siinayaa fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha asalaamu calaykum waraxmatullah magacayga waa jailani muuse waxaan ku noolaa waddanka sweden dhammaantood waan salaamaya v o a iyo la taliyahaba su-aashan qabaa waxay tahay canshuurta ay dawladdu qaado sida ay aad sheegteen oo maxay de la caddeeyey in cashuurtii kor u kacday dhaqaali waddan kor u kacay cashuurtaas sidee baa loo ilaaliyaa maxaase ciqaab ah oo la lagu sameeya ama lagu qaada qofkii lunsada siyaasa loo ilaaliyaa oo nidaam computeris ah ama nidaam maxay ahayde oo cashuur ilaalin ah ama odhad shaqeeya oo wareego oo cashuurihii dakligii soo xerooday ama elaboraada ama dekeda haata ama maxay ahayd kastamo kale ha ahaato wadankii ma ka jiraan mise waxa weeyaan waa qof kasta wixii soo gala unbuu meel ku shubaa oo siduu doono u isticmaalaa su-aashaas ayaan weydiin lahaa maxay ahayd taliyaha wanaagsan walaalow waa su-aal aad u fiican waaye horta marka ugu horeysa dhinaca dhinaca aan ka wadno revenuedaasi canshuurta in in maarata kor loo qaado waxaa ku dhinac socda shuruuc loogu talagalay in haddii aan sharci jirin iyo enforcement waxa la yidhahdo iyo maarata implementation sharciga haddee lama wax badan lama ilaali karo marka shuruuca aa dhinac socota oo la rabo in maaragtay dadku ay ogaadaan consequencega ka imaanaysa haddii qofkaas canshuurtaas ama kukalabka ku talax tago oo si xun u isticmaalo ama qofku uu dhiibi waayo waataad maqlaysay maanta ilaa lix sharciyaa jirta oo dawladdii markii ay timiday ay ku dhaqaaqday inay lixdaa sharciya oo finansiga iyo dhinaca dhaqaalaha kulugya kii ugu horreeyeyna maanta la baasgareeyey oo kii anti corruption law madaxweynuhu uu maanta saxiixay markii ugu horreysay sida loola dhaqbahayo corruptionka iyo maarata musuqmaasuqa sharciyo kale oo b f m law la yidhaaho republic finance management law sharci ah isagana golaha wasiirada iyo baarlamaanku waa ay baasgareeyeen hadda waxa uu yaalaa muxuu ahay aqalka sare waxaa jira company law sharciga muxuu ahay combaniyada oo isa la baasgareeyey labada aqal aqalka golaha wasiirada iyo baarlamaanku ay baasgareeyeen oo isagana yaqaana aqalka sare yaala iyo audit law oo la rabo in auditorka uu sharcigiisa isna meel maro hanti dhowrka oo isaguna aqalka sareyaa sharciyada maaragtay sharciga uu ka yaalla sharciyada waan fahnay laakiin su-aashiisa su-aashiisa koowaadna waxay ahayd ama labaad ma jira hab isku xiran oo nidaama oo computerized ah oo canshuuraha lagu maamulo mise waa jantarogan yes yes walaalo waxaa jira system la yidhaahdo esmi oo automatic ah oo dawladda ay develop garaysay oo wasaaradda maaliyadda revenue kasta oo ay soo aruuriso uu ka muuqdo systemkaas islamarkaasna uu ka muuqdo kharashka baxay oo transparency ah oo adduunyada dhan ay hayso central bank uu yaallo xafiisyada dawladda uu yaallo wasaaradda maaliyadda of course auditorka general uu haysto qof kasta kharash lacag kasta oo soo gashay waddanka iyo meesha ay ka soo gashay iyo cidda soo xaraysay waktiga soo gashay iyo sida ay ku baxday
waa mahadsan tahay dhegaystaha kale baan fursad siinaya oo qodka ku jira fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aashaada
magacaygu waa faledaan saciid buxoor waxaan joogaa magaalada kismaayo su-aashaan qaba waxa waaye wasaaradda maaliyadda waxay sheegtay inay hadho canshuuraha ay midayn doonto gobolada iyo guud ahaan dowladda dhase marka barnaamijkaas arrintaas xaggee ku dambeysay maxaase laga qabta ayaan leehay magaalada midaynta canshuuraha waa halka aan u soconno oo customs lobby aan hadda wadnaa marka ugu horeysa laba arrimooda ugu waaweyn mid waa in la abdeyt gareeyo sharcigeena customerska waa aada basic waxaa la isticmaalaa kontineeyadii lixdameeyadii wax sharciga dejiyaa la isticmaalaa in la abdeyt gareeyo oo maanta ay la la qabso karto hamaanka anfuraha lagu qaado waa mid midda labaadna waxaa waaye in dekadaha iyo meelaha wax kasoo degaan ay canshuuruhu yihiin levelkooda uusa mid yahay ama ay harmonize waxa la yidhaha loo sameeyo waayo lawada ogyahay itemkan baalyigiisa iyo waxa lagu qaadayo canshuurta dhintaas way socotaa sharcigeedaa socda proceskeedaa socda wasaaradda maaliyadda iyo way kasoo shaqeeyeen baarlamaankada iyo golaha wasiiradu processay ku jirtaa hadda markii arrintaasi dhamaato kama hadlayno canshuurta markaas la qaaday cidda qaadanaysa iyo say istan garanayso waxa keliya hadda gobolada aan warsano waxaa waaye kharashkooda inay noo soo sheegaan iyo inay soo sheegaan revenuegeeda taasi waxay ka anfaci over all wadanka in la ogaado expentureka waxa ku baxa muxuu ahaa si loo kalkulo gareeyo markaas waxaa la yidhaha marka goorma goormaa la filan karaa goormaa la filan karaa arrintaasi inay hirgasho oo canshuurtii wadanka oo dhan gees ilaa gees dowladdu ay qaado walaalow haddii aysan inta sanadkan lagu jiro aanay dhamaan waxaan filaa sanadka sanadkan hadda soo socdo every maarata bilaha ugu horeeya in arrintaas wax crosska board tahay wadanka dhan kasin aad baad u mahadsantaha dhegeystaha xiga baan qadka siinaya fadlan magacaaga ku bilow halka aad joogto kadibna u gudub su-aashaada magacaygu waa sidiiq aadan sadig waxaan ku suganahay degmada caabud waaqee gobolka galgaduud waa salaamaya marka hore taliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweynaha su-aasha kuwaan weydiina waxay tahay dawladdu in badan waxay kusoo celcelisay dhaqaalihii baan wax ka qabanay dhaqaalihii baan kabnay dhaqaalihii kii hore u dhaamaa kii noloshoodii iyo dhalinyaradii taariikhisa iyo dadkii yani dhibaatada haysatay ama dhaqaalo daradana weli wax iska bedelay ma jiraan hay-adihii maalin walba waxay leeyihin dadkii soomaaliya way kasii daraya yani xagga dhibaatada xagga dhaqaalaha haysata marka soo lama dhigi karo dawladdu waa yani social mediaha unbay rabtaa inay isku xayisiisee waxba kamay qaban dhaqaalaha su-aashaas ayaan weydiinaya rabaa inaan iga jawaabo midda labaad xagee yani ku dambeeyey in badan waa kii la yidhi dhaqaalihii soomaaliya daymihii lagu lahaa waa laga cafiyey in badan wasiirka maaliyadda aan ku arkin asiga social media la tahay oo dhahaya dhaqaalihii waa waa nala cafiyey daymihii laga cafiyey wax yar baa noo dhiman mana muuqdaan runtii yani meel ay ku dambeysay waxaan rabnaa inuu noo sheego taliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweyne waa mahadsantihin labadiina walaalow waa runta waa arrintaas arrintaasi shaqo la-aantu aaday u sareysaa muxuu ahayse laakiin midda aan inaan ogaanadooda rabo waxaa waaye wadankan soomaaliya muxuu ahayse dhaqaalihiisa iyo muxuu ahay waxa ay dawladda hayso horta wax yaray waa wax aada u yar waxaas aada u yaroon ilaa saddex boqol oo milyan baan dhamayn waad maqlayseen budgetka hadda inta ahayd sanadka hore intaba wax aan haysano inaan kordhino ee aan gaarsiino levelka atleast dawladda qarashkeeda diidi karto oo inta bajet ugu jirta xataa ma awoodin in dad kale la qoro oo lasii kordhiyo in ciidamadii muxuu ahayte oo ilaa lix iyo labaatan kun oo oo askari ay mushaar qaadan jirtay in t f la geliyo biometric waxaa la yidhaha ama single bahashan suulka la saarayo la geliyo sawiradoodii toban toban kun oo gosti soo galiso askar aan jirin aan banaan ka dhigno waan dhahna wax jira ma ahayn lacagtaas meel allah ku socoto waxay kutubsinay in dawladdu wixii yaraay ay haysato ay rabto inay seergarayso meesha loogu talagalay ay ku baxdo taasi waa taas laakiin weli revenuegeena aada u hoosa waxaa la rabaa revenuegu wadanku inuu marka ugu hoos maro oo hadda qorshaha aan samaynay aan labalaabnay afarta sano oo dawladdan waktigeeda o yaa jaamkeeda faristan marka uu dhammaado aan rabno inay laba boqol iyo labaatan iyo kow projections yahay oo labalaab hundred percent aan kordhiyo in kharashaadka dawladda aan dabooli karin waa number one marka ugu horeysa daynta dhinaceeda marka daynta maxay naga cafiya in nagala cafiyo daynta marka nagala cafiyo wadankan wuxuu xaq u yeelanayo marka la cafiyey kadib intaan la gaarin halkee buu marayaa buu leeyahay xilli walba wasiirka wuxuu sheegaa in la cafinayo in ay soo dhowdahay in la gaaray saddex sano baa la gudbay marka halkeebuu marayaa hanaankii ecafinta deynta lagu leeyahay soomaaliya walaal saad la socoto ilaa afar nooc oo s m b la yidhaahdo ayaan soo marnay self management program waxa la yidhaahdo kii afaraad aan ku jirnaa haddigan aan kula hadlaayo wiil ka hor ayaa kii u dambeeyey adisababa aan isu nimid every quarterna waa waa la review gareeyaa meesha aan marayno iyo wixii nagula xiray sida aan ula soo baxnay hadda oo aan ka nimid shirkii ugu dambeeyey dowladda soomaalida waa ay ku taasgaraysay oo waad arkaysa reportka ugu dambeeyey waxaa nafta ka soo baxay waxay leeyihiin we are satisfied sidii ay maarata benchmark wixii aan ku xirnay siday uga soo baxeen haddii ilaahay yidhaahdo hadda octoberka soo socotaan u soconaa washington aan u soconaa arrimaha wixii aan soo qabanay oo dhan aan barsinta garaynaynaa dadka aan mastar kala shaqeeya soomaaliya africa nala jooga kenya jooga na way way barsinta garaynayan wixii saan uga soo baxnay contractadii heshiisyo aan galnay labadii laba sana barkiiba soo dhaafay saan usoo marnay markaas kabacdi ayaa boorka imfka shirayaan oo ay go-aan ka qaadanayaan soomaaliya waktigeeda u t c waxa la yidhaahdo ma la joogaa wakti decision point go-aankii kama dambaysta markaasay qaadanaya laakiin weli ilaa sanadkan oo ka dhamaanayo waxaa noo haray waxyaalo badan oo raban inaan samayno benchmarka noo hartay haddii ilaa yidhahdo weli imtixaankii baad weli imtixaankii baad ku jirtaan waaya dhegeystaha ugu dambeeya baan dhegeystaha ugu dambeeya baan fursadda siinayaa waktiga baan na soo cidhiiriyey fadlan soo koob su-aashaada halka aad joogta iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aashaada bismi illahi raxmaan iraxiim awalan assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waan idin salaamay c o a da iyo la taliyaha su-aasha koowaad oon qabo waxaa waaye dowladda miyay qaadaa cashuurta diid ah ma fiirisa miyaha shacabka dhabeetaysan oo aanan maxaan ku dhahay shirin soomaaliga haysanin su-aasha kaaasoo labaad oon qabana waxaa weeye goorma ayaa lasoo saarayaa shirin soomaaliga annagoo og in maxaan ku dhahay shacabka soomaaliyeed uu u rafaadsan yahay shirin soomaali daraadeed haddii aan tusaale ahaan idinku soo qaatana markaa fiirisaan magaalada beledweyne gobolada dhexo ma ka shaqeeyo wax shirin soomaali ah marka iyadoo sidaas loogu baahan yahay shirin soomaaliga ilaa haddana lasoo saarin maxaa maxaa dhacay dowladda maxaa caqabado ah oo ka haysta inay soo saaraan shirin soomaaliga marka ugu horeysa walaalkay waa mahadsan yahay lacag hadda ka hor daadacayaa jirta laakiin fiturkeedu aanu wanaagsanayn oo aan security barakaransidii wixii laga rabay aan lahayn lacagtaasi sugaanay taallay lama rabo in lacagta lasoo qaado suuqa la geliyo oo dhibaato ayay ku tahay dhaqaalaha soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed intaba lacagahan hadda suuqa ku jira muxuu ahaay dadku isticmaalaan marat meelaha qaarkoodna hadda ay dibaarka ka yihiin ama aba lacag ahaan eeda wax maarata wax sii dhimanayo ay yihiin dowladdu way ku tala gashay waanay kala hadashay shaqadii ka bilowday hay-adaha lacagaha adduunka gaar ahaan imfka program dhanaa loo sameeyey oo currency reform la yidhaahdo programkaasu waxaa wala waxaa ka shaqeynaya central bank muxuu ahaay ayaa ka shaqeynaya laakiin waa isdaba yaalaan oo lacagta lacagta lagu daalacayo keliya iyo sida loo maaragtay distribution loogu sameynayo qaybinteeda keliya ayaa afartan iyo laba milyan ku kacay afartan iyo labadaas milyan oo doolar oo labaatanna lagu daadacayo ku dhawaad labaatan iyo shan meelaha inta kalena ay noqon doonto sida loo qaybinayo sida loo xajinayo sida loo keydinayo dadka ka shaqeynayo howlahaasoo dhan iyada ruuxeedaanaan haysan oo annagu haddee sidaan horeba u sheegay waddan dayn ku jiraan oo aan dayn qaada karin oo aan labada saddex sano lasoo dhaafana gaag oror na saaraayo anaanan one penny aanaan qaadan mana aanaan qaadanoo hadda qof saxiixi karta heshiis dowlad la saxiixi karta aan loon ku qaadanayno ma jirto marka waxay daba taalla ay ku xiran tahay waxaad ku soo celcelisay in dayn aanan qaadan karin oo soomaaliya ilaa daynta ay iska bixiso aanay dayn kala qaadan karin dadka dhaqaalaha u dhuundalooda qaarkood waxay sheegayaan in in waddan uu dayn soo qaato ay un dhibaato ku noqonayso dhaqaalaha dalka oo ay sii ragaadinayso deymaha laga qaato ee sanduuqa lacagta adduunka iyo baanka adduunka ay un dhibaato ku noqonayaan dalkaas dhaqaalihiisa waddamada ka maarmay oo deymaha in ay ka qaataan qolyahaas aan soo xusay ka maarmayna in ay horumar dhaqaale gaareen kuwa deymaha ka qaatayna ay hoos un usii socdaan marka inay soomaaliya dayn qaadato hor leh miyaad ku fikiraysaan deen horle deen horle keliya ma ahan waxa aan helayno horta sideedaba qaarna waa waa deynay noqon doonta haddii aan gaarnaba laakiin ma anaan qaadan last three deyn ma anaan qaadan mana la ogolayn qofna deyn qaado garanti waa qaadan karnaa waxna la siiyo waa qaadan karnaa meelo nagala siiyana waa ay jiraan marka lacagtan daadacaadeeda afartanka iyo labadaas milyan ilaa labaatan milyan oo baleej ahaan helnay oo aanan welina soo gaarin laakiin haddii aad daawo ay yihiin dad noo ballan qaaday waa ay jiraan labaatan iyo xoogaa kala a haray marka iyadoo taasi socoto oo labadooda midii soo hormaraya aada looga dood culus ka socoto ayaa waxaa soo muuqatay in kii nagala casinayay daynta oo iyada ruuxeedu molti muxuu ahay muxuu ahay donarisku ay u baahan yihiin first shock inay diidaan yaa qaybtii ugu horreysay inay naga diidaan ama naga cadfiyaan aan u baahanna ayay noqotay inaan laba meel wax uga baahan marka waxaan u malaynaa inay horreyso kan cafiska oo infa iyo loodanka iyo maaragtay naga casinayaan hawshooda aad baad u mahadsan tahay mudan adaa mudan walaal salaamu calaykum
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan iigu marti ahaa xuseen cabdikariin axmed oo gendhij loo yaqaanno oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha barnaamijkan la mid ah intaynu toddobaadka soo aadan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo